nafta insaanka iyo tiyada wanaagsan iyo taliidata iyo tusaale ilaahay iyadoo u bixinayo arrinta duqyaanka ummaddu marka had iyo jeer xadda talowdo xumaanta ay leedahay reer samuud baa ilaahay tusaale uga dhigaya bismi illaahi araxmaani araxiim washamsi baa ku dhaartay buu ilahay yihi qoraxdii waduxaaha iyo iftiinkeeda waalqamari dayaxii baan ku dhaartay idaa talaahaa marka uu qoraxdii raaco ka daba tago waannahaari maalinkii baan ku dhaartay idaa jallaaha marka uu faydo qoraxdii macnaheedu waxa wey qorax la aragyaada maalin la aragyaada qorax baa soo baxay waleyla habeenkii baan ku dhaartay idaa yakshaha marka uu daboolo wuxuu daboolayaa qoraxdii ayuu liqaya wasamaa'i baan ku dhaartay wamaa banaahaa iyo dhismaheeda marka adduuxaa barqinkaa la ydhaa laakiin iminka waa daw-eeda iyo iftiinkeeda oo had iyo jeer waktiga ay ugu iftiin badantay qorax waa halka digtiisa markaasaa ay ugu iftiin badantay barqada dayaxii baa raacay qoraxdii waa meerayaal wareegaya mid waliba majraha iyo halka ilaahay ugu talagalay ayuu wareegaya maalinkii baa qoraxdii muujiyey waa kawkab nahaariya waa xidigaa maalintii iftiimaya ee soo muuqanaya habeenkiina iyadii buu daboolay oo meesha uu ka saaray intuba runtii waa aayaad aada iyo aada u cajiib badan habeenkii iyo maalinkii gabaldhacayo waa beriga barqiga iyo duhurka intaba waad u fiirsanaysa wasamaa'i wamaa banaahaa buu ilaha yidhi samada iyo waxaan ku dhaartay dhismaheeda walardi dhulkii baan ku dhaartay wamaa daxaahaa iyo kala fidinteeda wanafsin baan ku dhaartay buu ilaha yidhi wamaa sawaahaa iyo hagaajinteeda ilaahay u hagaajiyay wa taswiyatahaa wey fa alhamahaa dabeetana waxa uu tusiyey fujuurahaa wixii ay ku gaaloobaysa wataqwaaha iyo alla kacabsigeedii labadaba isagaa ku ilhaamiyey oo tanna u sahlay tanna u sahlay intaasaan ku dhaartay qad aflaxa waxaa liibaanay man zakkaaha qofka naftiisii haadiye hufay ee xumaanta kala dagaalamay waqad khaaba waxa hoogay guul daraystay man dasaaha qofka naftiisii dhex tiimbiyey xumaha ee ku lubdhiyeen laba ean ka badbaadinin wasamaa'i wamaa banaahaa maadu masteriyaynu ku macnaynay markaas oo de iyada iyo wixii ay gasho inay master unuu ka soo baxayo samada iyo dhismaheedii dhulka iyo kala fidintiisii waa nafta iyo hagaajinteedii sidan wanaagsan ilaahay u abuuray fii axsani taqwiim waxaa kaloo culimada qaarkood ay ku macnaynayaan mantan inay tahay ma oo bimacnaa man ah waanay dhacdaa qur-aanka iyo dee luqada carabigaba meelaha qaarkood oo man oo bimacnaa man ah ma oo bimacnaa man ah iyo mararka qaarkood manta laftigeeda oo ma macnaheeda yeelata asalatanna dee midna waxay loo isticmaalaa wixii caqli leh ama wax garanaya qaarkood ma midna maadana xayawaankaa loo isticmaalaa marka taasna waa lagu fasiraya marka macnaha culimadaasi ay ku sheegeen waxa wey in la yidhaahdo wsamaai wamaa banaahaa waman banaahaa samadii iyo ilaahay bineeyey ee hagaajiyey waalardi wamaa daxaahaa iyo dhulkii iyo ilaaha kala fidiyey wanafsin wamaa sawaaha iyo naf iyo waman sawaaha ilaahay sidaa wanaagsan oo abuuray markaa ilahay baa isku dhaaranaya shaygii ilaahay uu ku dhaartayna waxa weeye qofka naftiisa nadiifiyeyna inuu horumaray ka kalena halaagsamay faalhamahaa fujuuraha wataqwa ilahay baa waafajinta iska leh hidaayada inuu qofka qalbigiisa ilaahay ku abuuro iyo alla kacabsiga ilaahay baa leh innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa waxaa dasigu uu noqonayaa had iyo jeer marka aad meel sidaa wax u geliso ayaa la idhahdaa dasa shaya fi shay taasoo macnaheedu yahay muuqaalka ayaa aayaddu tilmaamaysaa qofka macsiyada naftiisa la laasimay inay midiba mid usii dhiibaysa ilaa u libdho oo qofkii waslad laga qaatay laga waaday tusaala ilaahay uu bixiyey haddaba dadka naftoodii xumaanta ku libdhiya aakhiriyo adduunyaba seegay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha markan macnaha caamka ah ayuunbaa wanaagsan sakaatu fudrigii waa macno ka caamsan wey kadabad way beenisay samuudu qolada la yidhaahdaa rasuulkii bay beeniyeen bidaqwaaha kibirkeeda dartii id wakti bay beeniyeen inbacasa uu soo baxay ashqaahaa qoladaa kii u guuldarro badnaa fa qaala lahum wuxuu ku yidhi rasuulullah rasuulkii ilaahay oo saalixa naaqat allah hasha ilaahay daaya daruu naaqat allah war ilaahay hashiisana uu soo diray mucjisadaa daaya wa suqyaahaa iyo cabitaankeedana ha ka hor joogsaninee daaya fakadabuuhu way beeniyeen facaqaruuhaa way dileen hashi adhuun dhabeenay boqongooye fadamdama calayhim waxa uu ku daboolay rabbuhum ilaahoodii bidanbihim bisababi danbihim gafka ay geysteen awgeed cadaabun buu ku dabuulu damka ka dhigay fasawaahaa markaasuu isku simay meel ka muuqata la waayo walaa yakhaafu cuqbaha walaa yakhaafu ilaahay kama cabsanayo cuqbahaa qoladaa uu halaagay godobtooda ilaahay kama cabsanayo waa run yaa wax weydiin karaya odhanaya ilaahayo maxaad kuwa ku gashay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun reer samuud waxaa ku kalifay in ay beeniyaan rasuulkaa buqyaan baa ilahay uu ku tilmaamay maadaama cadaaladda bidaqwaaha xadgudubkeedi xadgudubkaa iyo kibirkaasaa sababay in ay beeniyaan ilaahay rasuulkiisii saalix waayo qofku beeniyaada waa kibray wuu qooqo xaddii ilahay u dhigay u tallaabay kan ilaahay uhi idin bacasa ashqaaha ummaddaasaa loo idaafeeyey waktiga beeninta ugu foosha xume ay ka timi waxay ahayd markuu soo baxay kii ugu gaalsanaa ashqal ashqa haadihi lumma reer tamuud ninkii ugu gaalsanaa markuu soo baxay fatacaabaa facaqar markaasuu mindidii laacayoo dabeetana daf buu siiyo waa kharajiye inbacasana waa ficil maadi ashqaahana waa faacilkeedi marka soomaalidu meela ka keenan ma aqaana hashii nabiga idinbacar loodhan jiraya idinbacar ficil bay ismi ka dhigeen de ila naxo badan maaha uma sii baxsanayn hashii nebiga ee idinbacar allaha kaaga dhiga bu odha markuu ducaynayo ama dhe hadii nebiga marka nin wuxuna tilmaamaysaa ninkii reer samuud ka tirsanaa hashii nebi saalix dilayay oo baxay oo mindidii qaasa hashii gowracayun bay aayaddu tilmaamay aar axmed baan filaya inuu ahaa ka warinayay aan sanadkiisu qawi ahayn baa sheegayay inuu nebigu yihi ummada waxa ugu gaalsan caliow kii hashaa gowrace qudaa binu saalif loodhan jiray iyo iyo ka adiga kugu dhufan doona dhakada ee ilaa dhiigu garhka uu yaaco cabdiraxmaan ibnuujim ninkii laodhan jiray dee cali dilay cuqbat bnu abi macayd ayuu mararka qaarkoodna nebigu ku tilmaamaya ashqa hadihi lumma ummadanka ugu gaalsani inuu iyo kii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dusha ka saaray mindhicirkii hashii la gowracay isagoo nebigu sujuudsan idin bacasa ashqaaha rasuulkana waxau leeya war hasha daaya cabitaankeedana daaya marka weerarku hashana wuu ku maqan yahy in biyaha loo diido laga cunoqabatayana waa ku maqan yahay dabeedna may joojinin fakadabuuhu facaqaluuha alada waxaad isu barbar dhigtaa in bacasa ashqaaha kii ugu gaalsanaabaa usoo baxay si uu hasha u gawraco haddana ilaahay wuxuu i way beeniyeeno markaasay gawraceen dee mid unbaa gawracay inta kale laakiin maxay ahaayeen taageerayaal iyo ujiibiyayaal ayay ahaayeen waxaa la yidhaahdo xumaanta qofka taageeraana sida wuxuunu la mid yahay un fuliyaha ka fuliyinbuu la mid yahay sidaa daraaddeed ayaa cumar bnu khadaab radia allahu canhu markii uu ka qisaasayay nimankii ninka dilay dhowr nin oo nin dilay wuxuu reer sanacoo dhan hadday nin qof dilaah waa israacin marka waa jariimadda oo la taageero laga raalli noqdaa wadadood ku jirta un damdama waa ficil ka turjumaya habka uu u dhacay cadaabkan ilaahay culayskiisa waa uu ku daboolay cadaab buu ku daboolay fasawaaha markaasuu isku simo meel ay mareen la waayo walaa yakhaafu cuqbaaha arrin ilaahay u gooniyo wey kama yakaafu aru'asaau waalmuluuk caaqibata maa yafcaluun inkas mid kasta oo madaxahi ama cid kastoo awood lehoo adduunyadan dhaadatay oo awooddeeda ku dhaadatay waxa ay geysato way ka warwartaa wadad bay ka cabsanayaan dabagal bay ka cabsanayaan dadka maanta muslimiinta ah ee la laynayo waxa ka cabsi badan marka runta loogu tago gaalada laynaysa gaalada laynaysa ayaa ka cabsi badan maalin dhaweyd waxaa tigayaan ciraaq markii uu soo marayey kan gaashaandhigii amreega xagga hoosena dabaabadaa ilaalinaya iyo gaadiid helocobtaro markaa mishigaana ridayaana dushay socdaa waa gaarigiisa dhan walba waa laga ilaalinaya fii cuqri daarihim halka ay joogaan bay runtii ku cabsanayaan waxaasoo dham waxa weeye waxaan golobta la idhaahdo cabsidaasay leedahay laakiin ilaahay wixii u geystaa dulmi maaha waa xaq iyo cadaalad walaa yakhaafu cuqbaaha godobna kama cabsanayo cid ka daba timaada